barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah saddex iyo labaatanka bisha sebtembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro gabayo iyo heeso ay leeyihiin ku soo bandhigay degmada galdogob ee gobolka mudug ujeedkaan u lahayn waxaa weeyaan inaynu maanta qabanno fanka iyo fagaaraha wuxuu ahaa in aynu soo saarno hibooyinka iyo halabuurka dhallinyarada ku duugan iyo inaynu waxa ay aaminsan yihiin oo himilaha iyo hadaf ay leeyihiin inaynu soo saarno heesaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dardariyo xumaan gaxalo aniga ii geysatee waxagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee
labsiga gudaha amba ku guntee waa codka ay banxariisda jannaa ka waraabiyey cumar dhuulla cali idaacadda intaan ku guda jirna aad ka bogan doontaan dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo weliba aan idhaahdee wararkii ugu dambeeyey dhankaasi ciyaaraha se yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalka iiraan ayaa ku eedeeyey dowladda maraykanka iyo xulufadiisa khaliijka carabta in ay ka dambeeyeen weerar shalay lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka iiraan xilli ay samaynayeen ciidamadaasi dhoolatus militari weerarka oo ay fuliyeen afar nin oo hubaysan ayaa waxaa lagu dilay shan iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan kale madaxweyne xasan ruuxaani ayaanan si gaar ah u carabaabin dalalka carabta balse wax uu si toos ah uu uu ugu eedeeyey weerarkani maraykanka ruuxaani ayaa hadalkan jeediyey wax yar ka hor inta uusan u soo duulin magaalada new york ee dalkan maraykanka halkaas oo uu uga qaybgeli doono shirka golaha guud ee qaramada midoobey
guddi-hoosaadka ah aqalka sanadka waddanka maraykanka ee dhinaca garsoorka ayaa ka hadlay iyo weliba aan idhaahda galyaqaanada haweeneyda eedaha furxumaynta ku eedaysay bred cavana oo madaxweyne donald trump uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare maraykanka ayaa wada gaadhay heshiisa ay haweeneydaasi eedaha ay jeedinayso kaga hor markhaati furayso guddidaasi maalinta khamiista sida ay warbaahintu ku soo warramayaan labada dhinac ayaa heshiiskan gaadhay kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen maalinnimadii sabtidii iyadoo sidoo kalena la filayo in ay wadahadalladaasi ama wadaxaajoodkaasi si aanba qaadaan maanta axada iyagoo ka wada hadlaya hanaanka iyo weliba nidaamka ay marayso xilliga maqhraati furka ay samaynayso guddida horjoogto xilli hore sabtidii ayaa garyaqaanka u doodaya haweeneydaasi uu qoraal iimaila uu soo diray guddidaasi islamarkaana uu ku sheegay inay aqbaleen in ay timaado islamarkaana ay makhraati furkaasi ka qayb gasho dabcan sida oo kale haweeneydan oo lagu magacaabo ford iyo weliba garyaqaankeeda ayaa weydiistay in qolka amaba goobta ay makhraati furka ku samaynayso in ay xadidnaadaan warbaahinta imanaysa iyo weliba sida oo kale ninka ay ku makhraati furayso amaba ay eedaha u jeedisay waa bred cavana isna aanu joogin goobtaasi
warkaasina dhegaystayaal waxauu idinkaga imaanayey voice of america washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada galdogob noogu soo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan barnaamijka hadduu eebaydmo waxa uu idinkaga imaanayaa degmada goldogob ee gobolka mudug barnaamijka waxaa marti iigu ah hibada iyo hal abuurka hadduu eebaydmana igala qaybgeli doona guddoomiye ku-xigeenka horumarinta dhalinyarada degmada goldogob axmed nuur daahir maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgeli doona dhalinyaro hal abuur ah oo dhowaan degmada galdogob kusoo bandhigay hibooyinka iyo hal abuurka maankooda ka guuxaya waxaa ka mid ah amiin axmed aadan cabdiraxmaan abshir maxamuud siciid cabdirisaaq takar kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o eda ugu horeyn waxaan rabaa ee gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada axmed nuur daahir degmada galdogob waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan ee dhalinyarada ay soo qabanqaabiyeen islamarkaana loo qabtay dhalinyarada hal abuurka leh inay soo bandhigaan hibooyinka iyo hal abuurka maansooyinka ee maankooda ka guuxaya marka kulanka bal muhiimadda aada usoo qabateen iyo waxyaabihii looga gol lahaa
bismillaah barnaamijkan aada buu mahadsan yahay cabdiwaaxid ujeedkaan ulahayn waxa weeyaan inaynu maanta qabanno fanka iyo fagaaraha wuxuu ahaa in aynu soo saarno hibooyinka iyo hal abuurka dhalinyaradu ku duugan iyo inaynu waxa ay aaminsan yihiin oo himilaha iyo hadaf ay leeyihiin inaynu soo saarno si bulshada ay uga qayb qaataan wacyigelinteeda iyo horumarinteeda ujeedadaasna wuxuu ahaa inaynu dhalinyarada la dhiirigeliyo oo fanka maahan oo keliya in dad waaweyn iyo waxyaaba kale laakiinse wax badan bay leeyihin dhalinyaradu sida gabayo sida marat suugaanta noocyada kala duwan oo xalay waad arkayseen dee waxa aan la soo jeedin ma jirto geeraar gabay maaragtay saar dhaanto waxaan lasoo dhigin ma jirto marka insha allah barnaamijkaas waxaan kalahay inaan soo saarno halabuurka dhalinyarada iyo maarata iyo iyo hibooyinka ilaahay ku manaystay aada mahadsan tahay guddoomiye waxaan rabaa cabdiraxmaan abshir maxamuud oo ka mid ahaa dhalinyaradii hal abuurka ee kusoo bandhigaysay barnaamijka fan iyo fagaare ee lagu qabtay degmada goldogob bal marka ugu horeysa kusoo dhawow v o eda marka xigta goormaad bilowday cabdiraxmaan inaad wax curusid ama aada dareentay in wax un aada curin kartid cabdiwaaxid waa dhawahay dhammaan fiyoeeda shaqaalaheeda iyo codcodada noogu horeysa codweyne laga joogo waa salaaminaa ani ahaan horta barnaamijkan sugaane waxaan bilaabay dabayaaqadii labada kun iyo lix iyo tobankii baan bilaabay markaas adagu labada kun iyo toddoba iyo tobankii bilowgeediiba waxaan aada isku ogaaday inaan ahay macnaha sugaanyahan noqon karo ama aan wax curin karo markaasaan ogaaday
amiin axmed aadan waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii hal abuurka kusoo bandhigtay barnaamijkii fan iyo fagaar ee degmada goldogoob ay qabteen ururka dhalinyarada bal haddii hal abuurkaaga aada aragtay maxaad isku cabiri lahayd adiga hal abuurkaaga bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaa cabdiwaahid kolley waxaa weeye waxaa hal abuurka wuxuu kala qaybsamaa labo qofka ilaahay wuxuu hibo u siiyey wax uu u leeyahay haddii ilaahay kuusuma ogolyahay hide oo mataqaanaa ilaahay ku abuurayo wax uu asagu dhaxlo ama waalidkiis ka awow ka awown ha ahaatee marka aniga anoo iska bilaabay anigu hal abuurkan waxaan isku arkay gaar hiddo gaara waa isdhigi karaa oo ilaahay kuu sameeyo weeye labada kun iyo afariyo tobankii baan is arkay curuskii ugu horreeyey insha allah oo jeclaa inaan xaggan kasoo jeedin doono laakiin curuskeyga ugu horreeyey wuxuu ahaa oon hal abuurnimo ku arko labada kun iyo afariyo tobankii hal abuur in la noqdaa muhiimadda ay dhalinyarada u leedahay maadsantahay cabdiwaaxid iyo dhammaan wabahda v o eda su-aasha weydiisay inaan ka jawaabo muhiimadda ay u leedahay waxay tahay horta qofku wuxuu ogaan karaa inuu wax sameysan karo tusaale ahaan aniga markii ugu horeysa barnaamijkan bilaabayey waxaan arkay maalin anoo iskuul joogay sideedaada laba arday oo gabi midna hees gabarna buraanburaysa waxaan ku fikiray dadkaas see ku sameeya markii wax weyn bay ilaa ahayd laakiin habeenkii baa xaafadda tegey waan isku dayay inaan sameeyo waxbad waqti badan haga qaadatay lakiin waan sameeyey isla markaana waxaan ogaaday haddii wax walba loo fikero loona fariisto in lasoo saari karo hidda adugu aad leedahay iyo wax maskaxdaada kasoo maahday aada a mahadsan tahay cabdirasaaq qabashada in barnaamij caynkaana oo fan iyo fagaara oo dhalinyarada lagu ogaanayo hibada iyo hal abuurka ay leeyihiin dhalinyarada ururka dhalinyarada degmada goldogo muhiimadda uu ka leeyahay
muhiimadda uu ka leeya waxaa weeyaan horta magacyagu waxa weeyaan waa ururka horumarinta dhalinyarada degmada galdoog marka wax walboo dhalinyarada horumarkeeda iyo hankeeda ka qayb qaadanaysa muhiim bay noo tahay inaynu sidaa soo saarno halabuurkooda inaynu soo saarno horumarintooda waxbarashada dhan kasta ayay muhiim noogu tahay waayo waxaan u baahannahay wacyigelin baan u baahanay waxaan u baahanaa markaa saa daraadeed dad nagala qayb qaato oo codkara oo sugaanyahana oo arin dadkii nala gaarsiiyey waxa anagu hadafkaygu yahay bay muhiim noogu tahay sidoo kale waxay muhiim noogu tahay inaynu soo nooleyno afka soomaaliga oo waayadan dambe maarata gaabis ku jiray waxay kaloo muhiim nooga tahay in aynu dadka la baro sugaanta dhanka wanaagsan fanka iyo markii fan iyo markii la maqlo dad badan baa didaya marka waxaan damacnasannahay oo aan xalayna la arkay inaynu suugaanta dhankeeda wanaagsan dadka aanu tusno suugaanta dadkii gebi wax maaragtay dhammaanta waxaan ku soconnay wax wanaag oo dadka soo jiitay ama ha ahaato gabayo gabdhihi wiilal wax maarata anshaxumaana ayse ku jira marka sidoo kale inaan soo nooleyno hidihii dhaqanka soomaalida oo dhaqankii si wanaagsan loo soo dhigo oo waad ogtihiin dadkeena soomaalida saddexdii qofba meel joogtaaliya labaa ayaa sugan yahan marka saa daraaddeed waxay u baahan tahay inaynu nooleyno waad aragtay dadka dhallinyaradaas ninba maalin buu soo baxay marka waxaan doonaynaa dad badan baa xalay soo baxay sida mijaajilistaacaan noqon kara oo hadduu la dhiirigeliyo oo lasoo saaro waqti la geliyo maarata ay guuleysan karta marka muhiim bay noo tahay inaynu barnaamijkan qabano ururka dhallinyarada amiin wixii kugu horeeyey ee aada curisay maxay ahaayeen wixii ugu horeeyay oon uriya waxay ahaayeen gabay buu ahaa run ahaantii markaan gabayga aan urinayey wax anugu karaamkayga ka yimid ba ahaan oo isiribal oo wax isku dayday maadaama aan markii horeba aan isdhihi jiray dadkani ama meel mashraxa ha ahaato ama sugaankale ha ahaatee dadkaas fikradda ama se wax ku abuureen oo kale adnaba inaan wax isku abuuri karin aafiiris niyadeeda oga yimid buu ahaa gabaygaasna wuxuu ku saabsanaa waxbarashada anoo markaa u cabirayey dhallinyarada waxbaranaysa oo ciyaarahana daawato oo habeenkii ciyaaraha qaybtoo daawato gabaygaasoo meel badan taabanayay buu ahaa gabayga ugu horeeyey oo aan anigu karaankeeni gabaygaa waxaa ka mid ahaa barashihii aqoon baa dunida lagu bulaalaya bilabaad dhacayso iyo waqtigu bixiso weeyaane baashaal kuma habooniyo nimaan garasho buurnayn ninkii maryaha biifaysta oo suuqa balafleeyey barceloniya ninkii u baxaa baararkii suuqa barqasaaxad weeyaan soo baraarugeya breega ku dhaafana marbaad biisi noqotaa aad baa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay amiin siciid cabdirasaaq takar dhallinyarada in hal abuurka ku jira ay soo bandhigaan faa'iidada dhallinyarada kale ay u leedahay faa'iidada dhallinyarada kale ay u leedahay waxay tahay horta marka koowaad way ku dhiiranayaan waxayna ogaanayaan inay samayn karaan qofkan la faca ama la garaada wixii sameeyo inay samayn karaan midada labaad waxay ka dhehan karaan dhaqankii gabayga dhaqankii weeye waxaa ku jira miraha dhaqanka meesha ka dhegeysan lahayn heesa maraykan gabayga inay dhegeystaan baa loo qaataa marka faa'iidada ugu jirta waxay tahay inay dhegeystaan islamarkaana ay ku daydaan
gudoomiye in la qabto kulamo caynkan oo kale ah ma sii joogtayn doontaan haddaad tihiin ururka horumarinta dhallinyarada
ha insha allah waanu badin doonaa oo hadday u badatoba toddobaadla inaan ka dhigno baan isku haynin dadka waynuga hayay dhallinyaradii xalay markaanu soo baxnay in maagaryalow waad bilowdeene dhameey oo meesha aad maanta bilowdeen inaanu kasii badino insha allah waanu kasii badin doonaa wakhtiyo gaarana waa u anjandayn doonaa insha allah barnaamijka ururka dhallinyarada waxaa ku jira ninkan uu kamid cabdiraxmaan abshir barnaamijka aan ugu talagalnay oo xubin gaar u ah oo horumarinta fanka iyo sugaanta waa ururkeena laan ka mid ah oo insha allah arrintaas laga doonayo qorshaheeda iyo horumarinteeda dadka badankii markay maqlaan fan maankooda ama maskaxdooda markiiba waxaa kusoo dhacaysa hees gabar iyo wiil ciyaaraya dadka marka fakarkaa qaba maxaad looga bixin karaa in fanku uusan hees keliya ahayn
waxaa looga bixin karaa horta waxaan waa laba afle mar af wanaagsanna waa loo adeegsan afka xunna waa loo adeegsan karaa marka anagu waxaanu adeegsanaynaa dhanka wanaagsan suugaanta waa taqaaniin raggii hore ama masafo ahaatee dadkaa lagu wacyigelin jiray sheikh nin la oran jiray sheikh sheekh cabdiraxmaan cali faki khayre oo nin sheikh ahaan jiray weligiis intuu meel soo farisay af soomaaliya caadiya kuma kuma dadka kolama hadle wuxuu kula hadli jiray gabay alif intuu ka bilow yaa geen jiray wuxuu oran jiray alifyaminow aadan arrinkaa ka dhacan tahay urur noolba laguwaane arafiyo soonqaad ilaah baa ilaahayna dadna waa addoomadii adse weli ma aabeen ma aboo kalaa tahay taalooyinkan owdan meydinkaa ka amar weyn magaranaysa macnaha wax waano arafiyo soonqaad macna waa gabi wacdiye wax walbo baa loo adeegsan karaa dhankaas maarata marka gabyo kaloo fara badan baa jira sidii uu kaga hadlay oo kale cabdullahi sulaan timcadde uu lahaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane rag badan oo ay kula hadlayeen dadka oo ay u sheegayeen in dhanka wanaagsan oo dadka kula hadlayeen anunbaa la hadlaye dhaguhuma daloolaan ku dhahay qabyaalada ku daalay ula hadlay marka waxaan leenahay fanka suugaantu dhanka wanaagsan baan u adeegsan doonaa waana u adeegsanaynaa dadkana waan ku wacyigelinaynaa dadkana maaratay waan kula hadli doonaa insha allah
cabdiraxmaan iyo amiin iyo saciid adinkoo iisoo koobaya ugu dambeyntii dhalinyarada soomaaliyeed ee muddooyinkii ugu dambeeyey dhibaatooyin ay la daala dhacayeen ha ugu badnaadaan tahriibka inay qeyb ka noqdaan marxalado kale oo aan dhalinta u wanaagsanayn barnaamijyada caynkaana dhalinyarada in loo qabtaa ma kaga baaqsan karaan falalka guracan ee dhalinta dhibaatada ku ah aan ku hormar cabdiraxmaan dhalinyarada way jiraan caqabad badan oo iska jira oo wadanku dhalinyaro u badan yahay saasoo ay tahan dhalinyaradiisii dhowr nooc bay bay u kala baxaan oo qade wax xun iyo wax fiicanba waa leeyihiin marka barnaamijyadan barnaamij sugaaniyada ah amase wacyigelinta ah dhalinyaradu anugu waxaan isleeyahay dhalinyaradu waa horta meel aada ugu baahan yihiin wey waayo waxa wax lagu dareensiin karaa oo qofka magaranaysaa loogu dhadhici karaa qalbigiisa laga dhadhicin karaahay waxay inta badan u badan tahay habkan amase suugaaneed habsuugaaneedka teeda kalena markii hadda wax lasoo bandhigo amase ruux dhalinyaraha wax soo bandhigo waxaa ay noqonaysaa fariin bay diraysaa dhalinyarkaas kale oo asna ka dhacsan taraha inuu kaa ku daydo bay noqonaysaa marka aad bay waxay u noqonaysaa macnaha hansoo celin bay u noqonaysaa kii hankiisa jiro hansoo celin bay u noqonaysaa weye horta dhalinyarada soomaaliyeed anigu waxaan dhihi lahaa garan ahaankayga horta dhulkeena hooyo wax shay qaaliya wey dhulkeena hooyo inta aad dhulka hooyo ka tegtid oo wadan kale aadid waxaa laga yaabaa aad ku haysatid lama arko run ahaantii dhalinyarada soomaaliyeedna haddii barnaamijyada ay hadda aan isdhihi karo waa ku munaasib waxa weeye haddii ay qaabta u isticmaalaan miraha iyo suugaanta walow ay jiraan hal abuuro badan hal abuuradaas fikirka ayaga waxaan u gudbinayna anaga waa dadka annaga waxaan ilaahay baa nagu abuuray laakiin waxa dhegeysanaya ku dhaqmaya waa dadkeena soomaaliyeed dhallinyaradeenna soomaaliyeed waxaan ku boorin lahaa inay haddii wax dhegeysanayaan dhegeystaan waxa sida abwaanka horeba u sheegay waxaa muustigaya rabaabka intay iska daayaan bal ay fiiriyaan qofkan walaalkooda oo soomaaliyeed miraha waxa ku jira oo ka dambeeya waayo soomaalidii hore wax markii hadda la eegayo soomaalidan wax badan baa udhexeeya haddii xagga dhaqanka noqoto xataa dhaqankii oo meelo badan galay xagga dharkiibuu galay xagga timihiibuu galay xagga suugaantiibuu galay waxaan dhihi karaa suugaantii hore iyo suugaanta hadda ah isku mid ma aha oo waxaa laga yaabaa dhallinyaradii hore qeyb hadda anigu waxaan aqaanaa dhallinyaro badan kheyr allaha siiye awaanintii hore mirahoodii oo kale ama dadkii hore oo kale isticmaala waxaan haddaana u arkaba wax dhayaldhayalahoo mataqaanaa qof iska yiri oo hadda suugaanta jirta kuwaasoo kale hadday dhallinyaradu noqdaanna waxaan dhihi lahaa dee dad fiican oo wanaagsan oo tayale baa soo bixi lahaa horta marka koowaad waxay ogaanayaan muhiimadda ay leedahay suugaanta waxay kaloo ogaanayaan dhaqankeena wuxuu yahay dadkii way ilaawan dhaqankii nin weyna waxaa arkaysaa dhegeysanaya sheeko muusig la saaray sababtoo ma yaqaan macnaheed wuxuu ka aaminsan yahay suugaantu inay intaa tahay waxay kaloo ka faa'iidayaan waxay ku helayaan dadka laba wax lagu sheegaa waa tix iyo tiraab tiraabta culimada wax ugu tixda tiraabta culimada wax ugu sheegta anagu waxaan doonaynaa inaan ugu sheegno tixdan ka wadaa waxay kaloo faa'iido u tahay intay meelaha fadhin lahaayeen halkaas hadday kasoo qaybgalaan barnaamijkaas waxyaaba badan bay ka dhehan karaan waanooyinkay qaadanayaan gabayooya tusaalooyinka ku jira ka dhex qaadanayaan waxaaba dhici karta in aan waxbarasho awal aan ku tala jirin halka waxbarasho ka qaato sidoo kale mid qayiili jira halkaas luqaata iskaga daayo waxbarashada kusoo biiro marka faa'iido badan bay u leedahay halkan lagu soo koobi karin gurnaanadka waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada degmada goldogob ee axmed nuur haddii barnaamijyada sidaana lasii wado dhallinyarada dhibaatooyinka ay hadda ku dhacaan oo ay ka mid ka tahay tahriibka in si kale loo adeegsado ay qeyb ka noqdaan dhibaatooyinka dalka ka dhacaya ma kaga baaqsan karaan haa waa runtii waa waxyaabahan u doorana bay ka mid tahay waxyaabahaanu leenahay in haddii la sameeyo wakhti la geliyo juhdi dheeraada lagu bixiyo aan aaminsanahay inay kaga hari doonaan tahriibka qabyaaladda dhankaas iyo waxyaabaha dhan oo mukhaadaraadkaa inay uga hari doonaan waayo waad u jeedeen raggan ninba wuxuu soo jeedinay mowduuc ku saabsan qabyaaladda wuu kaga hadlayo gabayga wuu kaga hadlayo dalkiisa wadaniyaddii dalka ya oo dalka baa dalkeenna dalkeenna meel kale malihi isaga ayaad ku noolaan karta isaga ayaad maarata wax walba aad uga baahtid bmuhiim midoo kale waxaa jirta fanka iyo sugaanta qofka wuxuu ku barayaa inuu hal abuur buu leeyahay inuu ku dhiirado uu shaqaysto hal abuurku waa xirfad soomaa xirfadaas inuu ku shaqaysto marka waxaanu leeyahay ha laga faa'iidaysto qof walbana hibooyinkiisa ururka dhalinyarada wuxuu ku baaqayaa ha noo imaado annagaa hirgelinin aada maadsan tahay dhammaantiin aada aada u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka dhallinyarada degmada goldogob axmed nuur daahir maxamuud amiin axmed aadan cabdiraxmaan cabshir maxamuud iyo siciid cabdirasaaq takar dhammaan waxay gala qaybgalayeen barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o e-da intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay degmada goldogob ee gobolka mudug anigoo cabdiwaaxidana ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka ismaqal dambe oo xiise leh hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegeystayaal cabdiwaahid macalin saaqaad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey mar kale waxaan idin leenahay duhur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga nuur bukhaari
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo aan ku bilaabee horyaalka waddanka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalaytaba kulamo adag liskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee banley ayaa afar gool iyo waxba waxay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee f c banmouth fulham iyo watford hal iyo hal ayay ku kala tageen manchester city waxay ku durdurisay cardiff ciyaaryahan mahrez wiilka reer algeria ayaa labadiisii gool ee ugu horreeyey ee kooxda manchester city la dheliyey manchester united ayaa gurigeeda lagu celiyey oo hal iyo hal bareejo ah ayaa waxaa ku qabatay kooxda kubadda cagta ee wolves laba iyo halna tottenham waxay kaga badisay kooxda brighton of albion kulanka adag ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo kooxda wolverhampton ayaa waxa uu muujinayaa in kooxda kubadda cagta ee manchester united ay gebidhaclaynayso islamarkaasina aan awoodeeda ilaa iyo hadda sanadkan ama xilli ciyaareedkan waxay noqon doontaa loogeyn waxaa la isweydiinayaa macalin morinio maxaa ka qaldan kooxduse ma tahay manchester tii beri laga cabsan jiray axmed ra'iis oo ciyaaraha ka faalooda islamarkaasina tababare muddo dheer ka shaqaynaya gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ayaa sharaxaya benoonigii bremier leaga jose marino markuu imaaday kii benoonigii bremier leaga lagu yaqaan jiray ee attackinka ahaabaa bedelmay then sistamkiibuu bedelay difaac buu ka dhigay morino wuxuu la qabsan layaa inuu brem leaga haddana sistamkii uu sidii hore attackinka ku noqday kooxaha brem leaga haddadaad fiirsa ugu horeeya ee ugu dhaqaaqa fiican waad kooxaha attackinka football attackinka dheelaya sidoo kale kulan adag ayaa waxa uu dhex marayaa maanta kooxaha kubadda cagta ee everton iyo arsenal kooxda arsenaal dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey waa ay badisay inkastoo bilowgii ciyaaraha chelsea iyo manchester city ay ka badiyeen saddexdii kulan ee ugu dambeysay arsenaal lama aanay ciyaarin kooxa adag oo lagu qiimayn karo awooddooda hase ahaatee kulan adag ayay maanta kooxda everton gurigeeda kula ciyaaraysaa waxaa isweydiin leh haddaba arsenaal ma u muuqataa koox iska caabin karta macallinka silfa iyo kooxdiisa everton oo lacag fara badan la geliyey sanadkan axmedey cali oo ka mid a dadka ciyaaraha sida aadka ula socda arsenaalna xogteeda haya ayaan weydiiyey bal waxa u malaynayo kulanka maanta dhacaya markii labadooda laisku fiiriya laba kooja cusubaa jooga labada tiim everton rejiim janjaa ka dhacay oo kooj cusubaa la keenay ciyaartooy fiican oo hadda aa u malaynaysa inay isqabsadeen waxay u ciyaaraan nimanka la dhaho everton marka waxaan isdhihi doonaa aniga arsenal maadaama man united maanta ay bareejo gashay arsenal haddii ay bareejo gamekan ay gasho momentumkooda wuu sii socon doonaa oo hadday ka raysana arsenal waxay u tahay momentum fiican oo waxaa waaye at least afar game ay badiyeen marka waxaan filanaynaa kulley labada coach inay isjaalanji garayn doonaan laakiin the biggest issue meesha alla waxaa waaye ciyaartooyda arsenal oo ciyaarto ciyaartooy taalantila waaye problemka ma arsen wengu ahaan jiray mise ciyaartooydu ahaa taasaa la kala ogaanaya ugu dambayntiina haddii aadna soo qaato garoonka wimberley stadium ee magaalada london xalay laguma ciyaarin ciyaar kubadda cagta hase ahaatee waa lagu feertamay ciyaaryahan anthony joshua ayaa waxa uu joojiyey oo hakiyey ciyaaryahan alexander bafetken waxa uuna ciyaaryahanku ku guulaystay in uu difaacdo suunkiisii cawsid mudan in ciyaartan oo ahayd mid aad loo sugayey uu ciyaaryahan antony joshua guulaystay marka ciyaartu ay maraysay toddoba wareeg oo keliya ciyaaryahankan ayaa waxa uu sugayaa in uu la ciyaaro saddex iyo tobanka abriil ciyaaryahanada la kala yidhaahdo diante walder iyo weliba tyson fury oo iyagu bisha disembar kowdeeda ciyaari doona waxa uuna la kulmi doonaa labada ciyaaryahan kii soo badiya dhegaystayaal barnaamijkai ciyaaruhuna waa naga intaatane kulan dambe oo mascadooedala sidaa iyo nabadgelyo
sanid mascade oo inala socodsiinayey wararkii ciyaaraha haatanna kaalimaha heesaha haddii aan jaleecino waxaan idiin soo qabannay codka fanaanka cumar dhuule
gardarriyo xumaan gacaloy aniga ii geysatee xagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntexagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee gooniyo kuu gaarabaad ii goosatee ii goosatee xagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee guhadinine gujadayga daa joogta goor walboguhadinine gujadayga daa joogta goor walbo yaan gelin dhowaan godka aakhiree guluhu haye yaan gelin dhowaan godka aakhiree guluhu haye gooniyo kuu gaarabaad ii goosatee ii goosatee xaggaad gashaa nafsiga gudaananba kuu guntee xaggaad gashaa nafsiga gudaananba kuu guntee
dabacsan ee cumar dhuulle cali ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo idaacaddeenna xigtana waa sharwac iyo anigoo ah nuur iyo bashiir abiikal oo dhinaca farsamada iyo soo saarista naga caawiya oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
gacantaada midig garkiyo wadnaha golxob igaaga jiye gacantaada midig garkiyo wadnaha golxob igaaga jiye talagooniyo ku gaarabaad ii goosatee ii goosatee xagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntexagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee garanayo waxaan geysteen kaa galabsademaba garanayo waxaan geysteen kaa galabsadee malaawaan gefee iga aargudo nafta iiga guomalaawaan gefee iga aargudo nafta iiga guo